waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wanaagsan maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka soo gaadhaysa stuudiyaha iyaga magaalada malban maanta waa talaado ay taariikhdu tahay saddexdii febraayo laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka susan lee oo sheegatay in laysku soo celinayo xisbigii mucaaradka laakiin shuruud ku xidhay macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada ee new south wiles oo shaqada laga caydhin karo haddii lala xidhiidhiyo hadallada nacaybka iyo maranka kaasa oo dib loo furay eemekasa warkii oo dhan wasiirka maaliyadda australia jim chalmers ayaa sheegay inay dowladdiisu hoos u dhigtay sicir bararka balse sida uu qirtay uu heerka sicir bararku weli sarreeyo mucaaradka ayaa ku eedaynaya dowladda in kharashaadkeedu sababay saadaasha dhaqaalayahaanada ee sheegaysa in maanta oo talaada oo bisha febraayo tahay saddex la filayo korukac ku yimaada heerka dulsaarka kadib marka bankiga dhexe ee australia uu ku dhawaaqo go'aankiisa si kastaba haatee wasiir chalmers ayaa u sheegay warbaahinta channel nine in inkasta oo uu mas-uul ka yahay maamulka dhaqaalaha haddana ay jiraan arrimo badan oo kala duwan oo saameeya heerarka dulsaarka hogaamiyaha mucaaradka susan lee ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in toddobaadkan dib loo mideeyo xisbiga koalishanka waxayse shuruud ka dhigtay in saddexdii senatar ee ka hor yimi ansaxintii sharciga hadallada nacaybku ay lix bilood ka maqnaadaan golaha wasiir sugayaasha ee mucaaradka misli ayaa sheegtay in wadahadalladii ay xalay la yeelatay hogaamiyaha nationalska david lill proud ay ahaayeen kuwo midhodhal ah iyada oo sidoo kale iska fogaysay hadalhaynta la xidhiirta hanjabaado lagu hayo hoggaaminteeda macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada ee new south wiles ee ku lug yeesha hadalla nacayba ayaa shaqada laga eryi karaa sida ku cad xeer cusub oo lagu soo rogay shaqaalaha dugsiyada dowladda gobolka ayaa sheegtay in isbeddelkan siyaasadeed uu dhaqan galay maanta oo ay bisha febraayo tahay saddex islamarkaana uusan u baahnayn sharci ama xeer cusub isbeddellada ayaa khuseeya xeerka anshaxa shaqaalaha ee dhammaan dugsiyada dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa katoliga waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay in ay la noqotay kumanaan ah dokumentiyo iyo warbixin la xidhiirta baaritaankii ebstein kuwaas oo si aan loo qastin ugu jiri karay xog lagu aqoonsan karo dhibanayaasha qaramada midoobay ayaa soo dhoweeyey dib u furista marinka xadka rafa ee gaasa looga soo galo dhanka masar balse waxa ay ku baaqday in la kordhiyo tirada dadka loo oggolaanayo in ay ka gudbaan xadka dib u furista marinkan ayaa loo arkay tallaabo muhiim ah oo ka mid ah hannaanka xabad joojinta israa'iil iyo xamaas waxaase lagu sheegay inuu yahay mid aan laysku hallayn karin maadaama uu oggolaanshuhu ku xadidan yahay oo keliya dad tiro yar islamarkaana aan loo oggolayn in la soo geliyo ama la saaro wax halaaba ah warkii maanta oo talaada ahina intaasuu ku dhan yahay wararka oo dhan iyo macluumaad kale oo faa'iido lehba waxaad markaa doonto kaga soo ceshan kartaa facebooka laanta af soomaaliga ah oo ciwaankeedu yahay s b s somaali
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali